iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee luukos yooxanaa baabtiisaha iyo farriintii u waday waxay ahayd sannadii shan iyo tobnaad oo tiberiyas kaysar boqranaa markii bontiyos bilatos xukumi jiray yuhuudiya oo herodos taliyo u ahaa galiili walaalkiis filibosna taliyo u ahaa ituraaya iyo dalkii trakhonitis oo lusaniyas taliyo u ahaa abileene oo anas iyo kayafas wadaaddadii sare ahaan jireen markaasaa hadalkii ilaah cidlada ugu yimid yooxanaa ina sakariyas wuxuu yimid webi urdun hareerihiis oo dhan isagoo dadka ku wacdiyaya baabtiiskii towbadda dembidhaafka aawadiis siday ugu qoran tahay kitaabkii hadallada nebi isaayos waa codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka rabbiga hagaajiya waddooyinkiisa toosiya dooxo walba waa la buuxin doonaa qar iyo buur walbana waa la gaabin doonaa wixii qalloocanna waa la toosin doonaa jidadka xunxunna waa la simi doonaa uunka oo dhammuna badbaadinta ilaah ayay arki doonaan haddaba wuxuu ku yidhi dadkii badnaa oo u soo baxay inuu baabtiiso iyaga dhaljilbisaay yaa idinka digay inaad ka carartaan carrada imaanaysa haddaba midho towbad istaahila soo bixiya hana bilaabina inaad isku tidhaahdaan waxaannu leennahay ibraahim oo aabbo noo ah waayo waxaan idinku leeyahay ilaah waa karaa inuu dhagaxyadan carruur uga kiciyo ibraahim haddeer weliba faaska waxaa la dhigay geedaha guntooda sidaa darteed geed walba oo aan midho wanaagsan soo bixin waa la gooyaa oo dabka lagu tuuraa markaasaa dadkii badnaa weyddiiyeen oo waxay ku yidhaahdeen haddaba maxaannu samaynaa kolkaasuu u jawaabay oo iyagii ku yidhi kii laba khamiis qabaa ha siiyo kii aan waxba qabin kii cunto qabaana sidaas oo kale ha yeelo markaasaa waxaa u yimid canshuurqaadayaal in la baabtiiso waxayna ku yidhaahdeen macallimow annaguna maxaannu samaynaa isaguna wuxuu ku yidhi waxaa laydiin amray wax ka badan ha qaadanina markaasaa askarna weyddiisay oo ku tidhi annaguna maxaannu samaynaa wuxuu iyagii ku yidhi ninna ha dulmina oo ninna ha masabidina mushaaradiinnana raalli ku ahaada intii dadku filanayeen oo kulligoodna qalbiyadooda kaga fikirayeen yooxanaa inuu yahay masiixi iyo in kale ayaa yooxanaa kulligood u jawaabay oo ku yidhi anigu waxaan idinku baabtiisaa biyo laakiin waxaa imaanaya ku igi itaal weyn kan aanan istaahilin inaan yeelmihii kabihiisa furo isagu wuxuu idinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska ah iyo dab masaftiisu gacantiisay ku jirtaa inuu goobtiisa wax lagu tumo aad u safeeyo oo sarreenkana maqsiinkiisa ku soo ururiyo laakiin buunshaha ayuu dab aan demayn ku gubi doonaa digniin badan oo kale ayuu dadka ku wacdiyey laakiin kolkuu taliyo herodos u canaantay walaalkiis filibos naagtiisii herodiya aawadeed iyo waxyaalaha xunxun oo herodos sameeyey oo dhan aawadood ayaa herodos waxaan oo dhan weliba ku daray inuu yooxanaa ku xidho xabsigii ciise waa la baabtiisay markii dadkii oo dhan la baabtiisay waxaa dhacay in ciisena la baabtiisay oo intuu tukanayay ayaa samadu furantay oo ruuxa quduuska ayaa dushiisa ku soo degay isagoo muuqasho jir leh oo qoolley u eg waxaana samada ka yimid cod leh adigu waxaad tahay wiilkayga aan jeclahay ee waan kugu faraxsanahay abtirsiinta ciise oo ciise markuu bilaabay inuu wax baro wuxuu ahaa qiyaas soddon jir isagoo ahaa sida loo moodayey ina yuusuf kan ahaa ina heli kan ahaa ina matad kan ahaa ina laawi kan ahaa ina malki kan ahaa ina yanna kan ahaa ina yuusuf kan ahaa ina matatiyas kan ahaa ina caamos kan ahaa ina na'uum kan ahaa ina esli kan ahaa ina nagga'i kan ahaa ina ma'ad kan ahaa ina matatiyas kan ahaa ina samey kan ahaa ina yuusuf kan ahaa ina yuuda kan ahaa ina yo'anna kan ahaa ina reesa kan ahaa ina serubaabel kan ahaa ina salaatii'eel kan ahaa ina neeri kan ahaa ina malki kan ahaa ina addi kan ahaa ina koosam kan ahaa ina elmoodam kan ahaa ina ceer kan ahaa ina yooses kan ahaa ina eliycesar kan ahaa ina yoorim kan ahaa ina matad kan ahaa ina laawi kan ahaa ina simecoon kan ahaa ina yuuda kan ahaa ina yuusuf kan ahaa ina yoonam kan ahaa ina eliyaqiim kan ahaa ina mele'as kan ahaa ina menna kan ahaa ina matata kan ahaa ina naataan kan ahaa ina daa'uud kan ahaa ina yesey kan ahaa ina coobeed kan ahaa ina bo'as kan ahaa ina salmoon kan ahaa ina naasoon kan ahaa ina caminadaab kan ahaa ina araam kan ahaa ina esroom kan ahaa ina feres kan ahaa ina yuhuudda kan ahaa ina yacquub kan ahaa ina isxaaq kan ahaa ina ibraahim kan ahaa ina tara kan ahaa ina naakoor kan ahaa ina saruuq kan ahaa ina ragaaw kan ahaa ina falig kan ahaa ina xeber kan ahaa ina salah kan ahaa ina kaynaan kan ahaa ina arfagsad kan ahaa ina sheem kan ahaa ina nuux kan ahaa ina lamek kan ahaa ina matusala kan ahaa ina enok kan ahaa ina yaared kan ahaa ina mahalaleel kan ahaa ina kaynaan kan ahaa ina enos kan ahaa ina seed kan ahaa ina aadan kan ahaa ina ilaah